Magaalada Boorsendle ee gobolka Nugaal ayaa lagu qabtay munaasabaddan oo lagu shaacinayay labaatan arday oo fursado waxbarasho lacag la'aan ah ka helay Jaamacadda Bariga Afrika faraceeda degmada Boorsendle. Munaasabaddan waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah maamulka jaamacadda, waalidiin, bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Jaamacadda Bariga Afrika faraceeda degmada Boorsendle Injineer Abshir Yaasiin Khaliif ayaa ka warramaya shuruudaha laga rabo ardayda ka faa'iideysanaya deeqdan waxbarasho.
labaatankaas arday waxaan rabnaa shuruudooda inaanu waafajinno midda koowaad marka ardayga shuruudda laga rabo labaatankaas arday oo mulisooyinka ah kolleyba gabdhay u badnaan doonaan laakiin anigu ma dhahayo wiilashu kuma jiraan waa bartaan raggu umulisanimada inkastoo fiildigaas gabdha u badan yihiin dhakhaatiirteenna waaweynba hadda waa oo hadda gynaecologiga waa barteen oo maaragtay dumarka dhakhaatiir badan oo raga oo dumar aan leenahay shuruudda laga rabo waxaa weeye shuruudda koowaad waxaa laga rabaa arday soo dhammaystay dugsiga sare ama ardayda hadda dhammaysanaysa ardayga hadda dhammaysanaya imtixaankii baa u haray ardayga waa ku dari karnaa maadaama uu fursadaas kala qaybgalayo waa shuruudda koowaad shuruudda labaad oo laga rabo waxaa weeye laba sawir inuu keeno laba sawir iyo fayl inuu keeno tii koowaad waxay noqotay shahaadadii dugsiga sare tii labaad waxay noqotay sawir iyo galkii inuu keeno ama fayl tan saddexaad waxay noqonaysaa shan iyo toban doolar oo isdiiwaangelin ah oo brosidurka jaamacadda ah xubnaha ka qayb galay munaasabaddan ayaa si wada jira u bogaadiyey deeqda waxbarasho ee ay bixisay jaamacadda bariga afrika faraceeda degmada buurtinle annagu haddaan reer buurtland nahay waxaan ognahay abaal baan ku haynaa laba ilaa waana sida xaqiiqada ah sababta waxaa weeye meeshaan oo waxbarashada inta kaleba lagu dhiban yahay baad jaamacad keentay aad baad karti ugu isticmaashay oo ugu dhabar adeygtay haddeeray waxay maraysaa meesha ugu fiicnayd wakhti baa gelisay iyo maal intaba waa kaaga mahad celinaynaa waana kaaga abalhaynaa gabdhihii aan keenay beriga afrika buurtilana gabar baan damaanad ka ahaa oo damaanadda hadda la sheegayoo kale ka ahaa inay hadda fadhida iyo in kale ma aqaan meesha la yidhaahdo gaalkacyana waxaan ka ahaa gabar boosaasana gabar baan ka ahaa saddexduba sidii ay ahayd bay uga soo baxeen jaamacadda bay uga faa'iidaystay abshir runtii ana waxaa u bixiya qolo ka soo roor inta uu qabtay iyo inta uu qaban doono insha allah sana ilaah ka ajar siiyo inaguna aan ku garab istaagno sidayna awal hore ugu garab istaagnay jaamacaddu dayna inagu taageerin oo inagu ayna dhigan oo dhiganno oo taageerno oo weliba haddii dhaqaalaha iskabkeedu uu ku yaryahay sidii aan u kabi jira aynu u kabno waa iyadana bowrinayna